guud ahaan gudaha dalka soomaaliya waxaa si habsamila uga socda imtixaanka qaranka meelaha uu ka socda imtixaanka qaranka waxaa ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ardayda soomaaliyeed waxa ay diyaargarow xoogan ugu jireen sidii ay uga mira dhalin lahaayeen dadaalkoodii waxbarasho ee ku aadanaa kuwa fasalka sideedaad ka qalinjebinaya oo dugsiga sare isku diyaarinaya iyo weliba sidoo kale kuwa fasalka labiyo tobnaad ee dugsiga sare ka qalinjebinaya una diyaargaroobaya jaamacad iyo weliba heerka kaleeta ee waxbarashada waxaana ay soo afjarayaan kuwa dugsiga sare labiyo toban sano oo waxbarasho oo ay soo wadeen wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland waxay dadaal xoogan ugu jirtaa sidii ardaydaasi dadaal fiican ay usii gelin lahaayeen ugana miro dhalin lahaayeen dadaalkoodii iyadoona imtixaanka uu si nabada ugu dhammaanayo haddaba agaasimaha waaxda imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland nuur cabdulaahi ayaa ka warbixiyey habsami socodka imtixaanka shahaadiga ee ka socda deegaanada dowlad goboleedka jubbaland iyo caqabadaha ay xaliyeen marka koowaad waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryayaa ardayda soomaaliyeed khaasatan ardayda dowlad goboleedka jubbaland in imtixaankoodu uu si guud ugu soo dhammaan doono nabad waxaan rajaynayaa in ay shuruucda si guud ay u hoggaansamaan oo maaragtay ay ilaaliyaan deganaanshaha iyo habsami socodka imtixaanaadka inay maaragtay ay hoggaansamaan maan rajaynay su-aasha haddaan ku soo noqdo si guud imtixaamku wuxuu ku bilowday nabad taarikh afar iyo toban bishan ilaa iyo hadda markii laga reebo caqabaad yar yar oo iska imtixaam uu leeyahay waayo waxa laga shaqaynhayo waa hawl culus oo aan fududayn culeysyana waa wax iska iman karayaan marka ilaa iyo hadda si nabadu ku socdaa dhibaato weyn oo la xallin waayana si guud ma jirto waxaa aad u nolo shaqaynaya oo ka shaqaynaya ciidamada ammaanka oo maaragtay hawshaasi u taagan boqol kiiba boqol ilaa iyo haddana waxay wax ku socdaan si wanaagsan wasaaradda waxbarashada heer isteed iyo heer federaal waxaa xaqiiqo ah in ay ka shaqaynayeen in badan inay ka shaqaynayeen wacyigelinta oo wacyigelin badan ardaydan ay qabaan la siiyey shuruucda imtixaanaadka iyo wixii mamnuuca inay ardaydan la socoto in maaragtay wax kasta oo soo kordha oo lagu xaqiijinhayo badqabka habsami u socodka iyo ilaalinta imtixaanaadka in wasaaradda labadeeda heerba ay ka wada shaqeeyeen